maqsuuli lxadiidi xadiidka xambaarkiisa looma shardiyayo alislaamu islaamnimo iyo walbuluuqu qaangaad cala asaxiixi qowlka saxiixa laakiin yushtaradu waxaa loo shardiyayaa daalika madkuurkaasoo maxay ah alislaamu walbuluuq liladaa'i gudashada la gudanayo xadiidkii marka isaga laga warinayo taas taas ayuunbaa loo shardiyaya kamaa bara binaa sidiina soo martay fii shardi raawi oo raawiga shardigiisa dee inuu muslim baaliq ah oo caaqil ah oo yaasan taas waa ti aynu soo maray haddaba waa marka dambe taasi isaga laga warinaye marka hore uu wax baranayo warinaya axaadiisii looma shardiyo marka wa binaan calaa daalika binayn aan taa ku binaynayno inaan taa la shardi ahayn oo cadam lishtiraad fatuqbalu waa la aqbalayaa riwaayatulmuslimi muslimka riwaayadiisa albaaliqi qaangaadhay maa wixii uu wariyo taxamalahu uu xambaaraya min alxadiidi xadiid ahaa qabla islaami intii aanu islaamin wixii xadiid ahaye uu wariyey waa laga aqbalaya wixii da uu xadiid ahaye uu waqtigaa wariyey hadduu marka dambe uu xambaaray marka dambe uu islaamay ee uu qaangaadhay uu warinayo waa laga aqbalaya aw qabla buluuqi amase uu taxamulay intii aanu qaangaadhinba laakiin laabudda waxa mahuraan ah mina tamyiisi markan aanu qaangaadhka ahayn inuu garasho leeyahay tamyiis leeyahay waxdadin leeyahay binisbati adigu dee tamyiisu leeyahay cala alaqal binisbati ligayr baaliqi markaynu u nisbeen aan eegno ruuxi aan baaliq ahayn macnuhu waxa weeyaan bal imanka maanta hadday dhacdo ruuxaan muslim ahayn inuu dee darsi duruustii kamida xaadiray sheekh sheekhyadii kamida uuba yimi axaadiis uu ka maqlay wakhtigaa dee isaga cidi kama warinayso lagamana aqbali maayo intaa dabadeed buu soo islaamay axaadiistii berigii uu maqlay ayuu wariyey oo can fulaanba kaba wariyey dee kol hadduu markan dambe muslim waa yahay ee dabdi iyo markaa wasfigii aynu shuruuddii aynu soo marray laga helayo markan dambe taxamulkiisii uma shardiyayna shuruuddaase waan ka aqbalaynaa oo taas waan kaba aqbalaynaa oo dee bal markaa waqtigii rasuulka ama nin qaysar soo diray ama hiraqli atanuuqi la odha adigu dee waa nisbadiisii waa reerkii loo nisbeeyey oo rasuulka waqtiyadii tabuukiyo laba kulmay waxyaalana kaba maqlay mar dambuu islaamay wixii uu markaa maqlay buu wariyeyoo waaba laga aqbalay bal dee maxaan taaba u odhanaynaa xadiida bukhaariga muslim waxaa inooguba sugan rasuulkii ilaahay jubayr ibnu mudcim isagoo warinaya inuu rasuulkii ilaahay salaad maqrib ku aqriyay suuratu duur saxaabigaasaa inoo soo naqliyey suuratu duur buu aqriyey waqtiga saxaabigana xadiidkan uu warinayana muslim ma ahayn masjidka waa ka baxay markaasoo salaadii maqrib baa lagu tukanayay isaguna arrin kale u socday rasuulka oo waduur maqriayuu aqmay alfaadihiina qeyb buu dabdiyey laakiin dee suuradda inuu aqriyayo waa kaa inoo soo dabdiyey oo uu sheegay markaa dee uu soo gaadhay ama khuliqoo min hayri shayin am hum lkhaaliquun oo kale iyo ayaa qalbigay kuma dhowaaday waa arrintiibaa raadaysay oo taasiiriso inuu duulaba markaa dabadeed sanado dabadeed buu islaamay waana kaa wariyey xadiidkiisna waa saxiixayn wuxuu u fogay maalintaas uu xadiidkan warinayay oo maqlay dee markaa werin ugumuu talageline dadkii beder lagu qabtay ayuu u yimi furashadoodii ayuu fidyadoodii dee kuwa qaraabadiisaada uba yimi bal markaa taasi waa taa dee xagga yaridana saxaabadii rasuulka ibnu cabaas oo kale markii rasuulku wafaadi qaangaadh buu ku dhowaa dee wixii isaga kaba sii yaryaraa si ibnu zubayr oo kale way ka yaraayeen xasan iyo xusein oo kale way kaba yaraayeen nucmaan ibnu bashiir iyo dadkaas axaadiidta inoo soo naqliyey rasuulka ilaahay waqtigiisii may qaangaadhin markii dambe koreen ay waaweynaadeen waxyaala ay rasuulka ilaahay ka xafideen waa kuwan inoo soo gudbiyey dee wixii aanay iyagu waasdo ku warina rasuulka ay ka xifdiyeen ee laga aqbalay bal markaa marka dambe waxaa shardiya islaam iyo buluuq laakiin marka hore shardi maaha taawe waqad qiila waxaa la yidhi inahu yushtaradu waxaa la shardiyaya waa qowl barkood layidhi litaxamul xadiidi albuluuq xadiidka xambaarkiisa xagga islaamka ma odhan waa inuu qaangaadhsan yahay riwaaya waxay leeyihin ilma yari markaa waxma dabdin karo waxma qaban karo walaakinahu qowlun khada waa qowl khada a ayuu leeyahy qowlkaasi lianna almuslimiina muslimiintii qabiluu way aqbaleen riwaayata sikaari saxaabati saxaabada kuwoodii yaryaro riwaayadood kal xasani xasanku ma aha xasanulbasri marka la idlaaqa xasanulbasri unbaa soo degdegee waa xasan ibnu cali dee dacmaa yariiruka ilaa maa laa yariiruka iyo inoo soo naqliyey wabni cabaasin isaguna axaadiisa aada u badan oo dee kun ka badan boqolaal buu inoo soo naqliye laakiin inta samaacii intaa aad bay ugaba yartahay axaadiisii samaac ahay halkaa rasuulku lahaa dee dardaarankiisii shahiirka ixfadilaahi yaxfadka isaga kuba lahaa wabni cabaasin iyo wagayrihima keyrkoodba sida nucmaan ibnu bashiir iyo cabdillahi ibnu zubayr iyo kuwa min hayri farqin culimmadu way aqbaleen taa iyagoon kala qaadin oon kala soocin baynamaa taxamaluuhu wixii ay xambaareen qabla albuluuq qaangaadh hortii aw bacdahu ama dabadii waxay xambaareen bal taasi waa midoo halkaas taasi inoo sugnaatay oo buluuq iyo islaam looma shardiyo cinda taxamul ee laakiin cinda aladaa baa loo shardiya cinda aladaa iyo cinda taxamul waxay kala yihiin waa taan sheegnay mataa istaxabu goormay habboon tahay waana waqtiyadoodii dee cilmigana aada looguba qastayey mataa goormaa yustaxabu ay la sumeeyey macnaa ay habboon tahay way fiican tahay alibtidaau bilow la bilaabo bisamaaciilxadiidi xadiidka maqalkiisa oo macnaha waqtigee ugu habboon ee ugu ansabsan nin doonaya xadiis inuu barto inuu xadiidka maqalkiisa iyo dhegeysigiisa uu bilaabo da-dee weeye dawaana dadka iyagu dee da-yar ku bilaabanaya waqtigoodii qiila waxaa la yidhi yustaxabu waxa habboon istixbaabka taas baan kaba cabirayna waa yanbaqii de maaha istixbaabkii sharciga ee sunanimadii an yabtadia inuu bilaabo shasigu bisamaaciil xadiida xadiidka maqalkiisa fii sini talaatiin markuu soddon gaadhay oo ujeedadu inta hore ha barto fiqigii waxyaalihii qur-aankii ha xifdiyo fiqigii ha barto umuurahaasi markaa uu hagaag dee caqligiisii iyo garashadii iyo fahmki wax kastaaba ay adkaadeen markaasun ha bilaabo wacaliha alushaab reer shaab baa sidaa caadadoodu waqtigeeda ay ahayd waqiila waxa hi fi sini cishriin meel labaatan markuu gaadho inta ka horeysan waxyaalaha kale ayuu kusii jiraya wa calayha alkufa iyadana reer kufa ayaa taas iyagu inta badan ay u badnayd iyaga samaacooda waqiila fi sini alcaashira meel toban jirba kol hadii dee ruuxii dadkoodii ay joogaan oo lala dalbayo cilmigii lagu dhiirinayo toban jirkiiba samaaciya ha iska bilaabo wa calayhi ahlulbasra iyaguna reer basra taasi qowlkooda uu ahaa laakiin wasawaabu qowlka sawaabkii waxa weeye fi lacsaari almutaakhirati sabanada dambe atabkiiru in de degdeg loo degdego weeye tabkiirku waa salaadii waqti hore la tago saasan jumcadii oo kale tii odhan jirtay dawaana kalihidla kalaha ma hore loo tago wax ujeedadu waa mubaadare iyo degdeg istimaaciil xadiida xadiidka maqalkiisii looga degdego min xiin waqti laga bilaabo yasixu ansaxaya samaacu waqti alla waqtiga dee ay suurtagal tahay inuu ruuxani lagu tirin karo inuu wax maqlayo wax dhegeysan karo oo samaaciisna uu wax fahmi karo in waqtigaas baa la bilaabeen lala sugin da-daa dambe dawaayo dad aada u badan oo da-daas iyagoo gaadhin bal dee mu-alifiin iyo musanifiin ahaabaa jiray cilmi aada iyo aada u badan u nashriyaa jiray haddaba bal markaa waxa weeye in samaaciisa la bilaabo lianna alxadiida xadiidkii waayo wuxuu leeyihin waa actaartadamo berigaa hore waxay saa u lahaayeen iyago waqtigoodii axaadiis u qornayd oo ninkii u diyaar ahayd uu kitaabkii qaadanayay may jirin wuxuu u baahnaa inuu wareego culimadaa dee kolba mid uu tago axaadiista inuu isagu qorto ayuu u baahnaa qorashadii iyo waxyaalahaas iyo dalabkaa dheeriya rixladaasna ee ruux koray ismaamuli karaya dee naftiisii dee waxa weeyaan waxaana awood u wadalo umuurahaas ayay u baahnayd oo tan bay iyagu taa u yidhaaheen wuxuu leeyahy waqtiyadan dambe kutubtii baa iska dabdisan tahay kutubun ay tahay inta badanna axaadiis iyaga riwaayadaada lagu sugaya aanay jirin samaac sanadun ay tahay ama sanadkii si loo ilaaliyo silsiladii dee waxaa roonba in hore laysaga waqti horeba samaac uu bilaabmo lianna alxadiida mundabitun fi kutubi xadiidkii ruuxan dabdigiisa uma baahnaba waa dabdisay iyo kutubtu ku dabdisayaan hal lisixati samaaci sagiiri sinun mucayana ilmaha yar ama ka yar samaaciisa da mucayan oo la yidhaahdo dee markuu da-daa gaadho ayuu maqalkiisu ansaxaya haddaanu da-daa gaadhina maqalkiisu ma ansaxaya miyay jirtaan isaga ka jawaabayo wuxuu ihi xadada way xadideen bacdulculamaai culimada bacdigood daalika kaa bikhamsi siniina ujeedadu waa da-da ugu yaree ruuxa samaac iisa la ictibaarin karo la tirsan karo ee samaaciisa wax laga soo qaadi karaa shan jir bay yidhaaheen wa calayhi istaqara alcamalu kaas buu ku sugnaaday camalkii beyna ahlixadiisi waqtiyadoodii ahlu xadiidka dhexdood ee innaga shan jir waxa weeyaan in xabaano loo diro ama in qur-aan iyo loo yar bilaabo un mooye wax kale ma jirte iyagu taasoo dee kolleyna horta dadkan dadkoodaa waday dadkoodaa geynayey baryaha dambena riwaayadu may hayno cahdigii hore may hayno cahdigii hore waa taa labaatan jir iyo waxyaalay ninku waqti uu dooni karo isagu naftiisa uu dalbayo ama ayuunbaabay dee ahayd da-dana uu ka roon yahaye mar dambe oo kutubtina iska dabdisantay riwaayo iyo samaac iyo silsilo sanadna loo jeeday ayay majaalista geynayeen caruurtaa yaryar bay geynayeen markaa kolkolda waaba shan jire kujir iyo mid imanka dhashay geynayeen oo halkan ka qaylinayo ka ooyo soo dahbi oo dee dadkii uga cabanayay dadkii muxadisiintii waqtigiisii u lahaa dee ilmo yaroo ama dee radiico halkan ka ooya ayaaba dee laleeyahay waxbaa la maqashiinaya ama waxbaan marka markay geeyaan majaalista ayaa camalkan uu sheegaya ay ahay hadduu ilmuhu shan jir gaadhay iyo wax ka weyna markan la qoriyo majliskan la fadhiistay ee darsigan la dhagaystaa dadka tooga la qori jiray kutubtana waa la raacin jiro meel kitaab ka mida lagu qori jiray magacyadan dadkii xaadiriinta waatay dibaaqay odhan jireenoo dadka qaar baa qori jiroo dabaqaday dhahaan ama dibaaq baabay dhahaan markay jamcinayaan haddaba hadduu shanjirba gaadho magacyadan dadkan dhagaystay kitaabkaa lagu dari jiray ama lagu daray kolley waxma babdinayo isagoo ma shanjire haddii laakiin shanjir uu ka hooseeyo iyada waxay u qori jireen xuduur uu xaadiray waa joogi laakiin samiica may qori jirin oo dabaqada laguma darahaynoo dadka wax maqlay laguma darahayne shanjir wixii ka yar waxay odhan jireen xadara ama dee uxdira saasoo dee waad arkaysaa ijaazaadka imarka kitaabka haddaad qaatay aljaamic ee akhlaaq iraawi oo adaab islaamice adaabta riwaayada ah oo aada u muhiim ah taasoo kale qaybihiisa hore ee samaacaadkii iyo dadkii soo kale kitaabka soo naqnaqliyo oo kale ninba had iyo goor soo noqnoqdo laba hablood ama caruur uu lahaa iyaa xuduur ay ugu qoran yihiin dabaqadii oo dee waa xaadiray taas bay arrintoodu ahayd oo saasaa camalkoodan uu sheegaya ee sugnaaday taas baydo saasay u qorayeen wa qaala bacduhum barhkoodna waxay yidhaaheen asawaabu warmay da-yaan la qorine aan da-yaan la eegine horta taasoo kale waxay keentay caruur yaryarayd oo shan jirkoodii la arkay u kitaab iyagoo shan jirkoodii iyo lix jirkoodii ilaa toddoba jirkoodii meel dabaqa ku jira hebel baa dee waa la ogaa kitaabkan ay maqle waa kitaab weyn ba de waxaa la arkaa bukhaari iyo muslimba inay tahay waa la dhegaysanayo isagiina lakin waa shan jir lix jir toddoba jir dabaqadii baa lagu daray ninkiibaa cumriyaya waatay u baahan jireen mar kale waxba loogama baahno ruuxa siltan riwaayo looguma baahnee u cumriyaya wuxuu gaadhayaaba sagaashan jir ninkani ama dhowr iyo siddeetan dadkii dabaqadii ku qornaa ee kitaabkan la maqlay oo dhan cidbo kama noola sheekhaasna waxaa dhici karta inuu beryahaba dhinto siddeetan sanaod uu mootay ee sheekhii laga maqlay waa sanad markaa caadi oo sarreeya isagana dee taas waa markaasaa dadkaa waa dadka muslimiinta markii dambe la baxo riwaayo un looga qasi jiro taa la isugu imanayey si looga naqliyo sanadka waa sanad siddeetan sanood dee sheekhiisiibaa ay ka dambeysay baa la arko ama toddobaatan sanood sheekhii laga maqlay isaga dadkii la maqlay berigaa waaweynaa wax dambiyo cidbo kama noola magaciisa barbarkood baa waxa la yaab ahayd iyagoo iska da aho meelaha iska xamaasho kuuriya oo ayaa toddobaatan siddeetan sanood dabadood la arko magacyadoodii oo kutub ku qoran markaasaa la isugu imansa ninkan dee adaa tajriidka waa aragtay baan filaya sanadkiisa xajaarkan ku jiro oo kale sheekhan xajaar la idhaahoo kale boqol buu dhaafay ibnu kasiir iyo dee raggii lamidkaaba waa raggii u tegey u qastay bal xufaadii islaamkaa kol isugu timi oo laysugu yimi waa nin dhagaxa iska garaacan jiray oo taasoo kale ahayd waa nin umina ahaa dabaqadiisi baa la arkay malaa bacda sabciin tamaaniin sana isagoo magaciisu kutubtaa la wariyey ee hore waaweynay uu ku qoran yahay dadkiina maba noola isagii waayo maalintuu dhintay adduunyadoo dhan sanadka ruux baa ku biiray adduunyadaoo dhan sanadkii dee dadkii muslimiintaa sanadkoodii maalintuu dhintay ruux baa ku biiray waayo isagaa jiray wax sanadkiisu intaa yahay maalintuu dhintay ruux baa kordhay oo sanadkiibay tiradii korodhay markaasaa la isugu yimi oo lama aqide isagii aqoon kale lama weydiina lakiin waa bukhaari oo kale iyo aad baa looga dhegeyso kumayaal iyo kumayaal baa yimi oo isugu yimi markaa tan bay haydoo waa ictibaartooda intaasan wa qaala bacduhum barhkood waxay dhahen assawaabu ictibaaru tamyiis sawaabku waxa weeyaan in la fiiriyo ruuxani wax ma kala garanaya ilmihii tamyiis tamyiiskii oo fain fahima alkhitaab waa wixii tamyiiska ku xasilayay ay yidhaaheen ba dee calaamaadkii tamiiska hadduu hadalkan la sheegayo lagula hadlayo uu fahmayo waradal jawaaba hadalkaa jawaabtiisii celinayo kaana mumayisan saxiixa sima samac wuxuu noqonayaa ruux tamiiski oo samaaciisu saxiix yahay wailaa fala hadduu shan jir ba ha gaadho toddoba jire aanu dee nin garashada ahayn ilmo yaroo garashado su-aasha la weydiiye ka jawaabi kara aanu ahayn dee samaaciisa lama ictibaarin dee adigu kolley tamiiska waa shardiye laakiin waxay idhaahaan shan jir marka uu gaadho qaaliban tamiiskaasi uu xasilaa imanka nooxaan arkaynaaba dee saddex jir inuu jawaabayo uu hadlayo sheekaynayo waqtigeena laakiin iyaga shan jir bay yidhaahdan waqaaliban yaxsulu in khamsan qabar faxadda hujuudu bihada wastaqar suuli alfiyadiisa oo kaleo dee markuu kasoo hadlay tamiiskii ayuu dhiyo inta badan dee wuxuu ku xasilaa markii shan uu ruuxu gaadho saa daraaddeed bay intoodii badnayd ay shan jirka ugu xadeeyeen oo kale xadiis bukhaari saxiixiisa maxamuud ibnu markaas rabiic ama markii rasuul kurigooda inta imuu lahaa waa bukhaari baa dhigtay goormaa samaacu ansaxaya kitaabuulcilmi oo kale uu markaa biyuu igu tufay buu hi rasuulka dee waa mudaacabo iyo mulaacabo shinjirna markaasu ahaa iyaabay dee waxyaalihii istinaasaan ama halkan ay ulaba yimaadeen dee taas waa waxyaalihii uu gartay lagama xifdiyey ama uu soo xifdiye laynooga soo naqliyeen almabxas ahaani duruqu taxamul wasiiq lada bal xoogaa yar baan kaga daraynaa mabxaskii labaad waa xadiidka haddaba xambaarkiisa la xambaariye la warinayo duruqda ay leedahay iyo cibaaraadka marka dambe loo adeegsado isagaa sharxi duruqu taxamulihi xadiidi xadiidka taxamulkiisa ama werintiisa duruqdeedu tamaaniyatu sideed weeye wahiya asamaacu min lafdi sheekh sheekha cibaaradiisoo laga maqla wata innaga dhaqankeena ama caadadeenna alqiraatu cala sheekh sheekhoo lagu dalo qiraasa xataa oromadoo kale iyo in badanba dee arrintooda waaba qiraa'adaasi isagaba badan yihin alijaazatu ijaazo waxa weeye sheekh ijaazo waxaan kama hadlay waa inoo soo socotaa almunaawaratu isu dhiirid alkitaabatu wax qorid kitaabo laysu qoro xadiis ama kitaabba laysu qoro alcilaamu ogeysi alwasiyatu dardaaran iyo alwijaadatu helid la helay deershe khadkii oo inuu khadkiiya la garanayo meel ku heshay uun wasatakalamu waan hadli calaa kulli mid kastoo minhaa ta kamida tibaacan iyagoo isdaba socda biikhtisaarin waayo wuu koobaya oo inta badan ijaazadoo kale iyo suwarteedu way badan tahay barhkoodna kutub khaasay u khaas yeeleen marka waana iska yar ishkaaliye badan tahay ama sacuudo xagga fahamkeeda ee wuu inoo soo koobi maca bayaani alfaadi adaa alfaadda adaha cadaynteeda iyaday la socoto alfaada aduu waxa weeyaan marka dambeed adigu warinayso haddii aad dee sheekhi ka maqatay shay waxbaad odhan haddii aad ku dul aqriday cibaaraad isticmaalaysaa taa lagu garto hadday ijaazo ahayd cibaaro tilmaamaysaad isticmaalaysaa in saad ku taxamushay taas ba alfaad ada la yidhaha waan arki doona haddaba maca alfaad ada likulli minha biikhtisaari maca bayaani alfaad ada likulli minha mid kasta oo duruqda taxamulka kamida biikhtisaari iyadoo iyadnaan koobayno bal samaaca ayuun baan ku daysan doonaaye assamaacu min lafdi sheekh waa maqalka laga maqlayo sheekha carabkiisa suuradku suuradihiis waxa weeye an yaqra'a inuu aqriya asheekhu sheekhi wayasmaca uu dhegaysto uu maqlaa taalibu waase dee inaga teenuba ay tahay sawaaun waxa siman qara aqriya asheekhu sheekhi min xifdi axaadiisu korka ka haya ka aqriyaya aw kitaabii kitaabkiisa ka aqriya axaadiisa wasawaan waxa siman samica daalibu ninkan daalibkii mid maqlaya haya wa kataba qorayaana maa samicahu wixii uu maqlay oo bacna isagoo dhegaysanayu qorayaana se majaalistii imlaha kaba dhacaysay aw samica maqalya faqad oo walam yaktub aanu qorinaaba oo dee ama nuskaha aystaamayaanu haysaninbe waa isla miduun haddaba taas baa samaac laydhaah rutbatu martabadiisa asamaacu samaaca sheekha carabkiisa laga maqlaa aclaa aqsaami duruqi taxamuli taxamulka wadooyinka ama anwaacdan uu leeyahay iyo qeybaha uu leeyahay ta ugu sarraysa weeye cinda aljamaahiiri jamaahiirta agteeda taas baa ugu mudan oo ugu sarraysa alfaadil ada haddaba bal ninku hadduu markii hore sheekha carabkiisa ka maqluu dhegaysanayey marka dambe isagu xadiidka laga uu aqriyayo ama uu dad u gudbinayo muxuu odhanaya cibaaradu isticmaalaya alfaadil ada marka wuxu uhi qabla an yashiica intaanu faafin takhsiisu bacdil alfaadi alfaada barhkeed khaasiyelkeed likulli qismin mid kastoo min duruqi taxamuli loo khaasiyel oo ujeedada markii dambe iyo cusuurtii dambe casrigii de qarnigii saddexaad baan soomakan sooba gaadhnayba lasoo gaadhayba wixii way kala socmeen oo cibaaraad kala isticmaala samaaca alfaaday ku daayeen qiraa'ada sheekha alfaada ayaa mashhuur u noqday ijaazada alfaadaa mashhuur u noqday haddaba intaan istilaaxaasi sugnaan een u taasi faafin ee taasi aanay markii dambe faaftay culimada xadiidka ay ictibaariyaan intooda badan ee aanay noqon kaana waxaa yajuusu mid u banaan u suurtogelaya lisaamici ninkii dhegaystay ee maqle min lafti sheekhi sheekha laftigiisa an yaquula inuu ilaa fil adaa'i gudashada marka dambe isaga laga warinayo samictu fulaanan ama xadaanii aw akhbaranii aw amba'anii aw qaala lii aw dakara lii markii dambe alfaadahda way kala baxbaxeen iyadoo xaggii luqada aan farqin barhkood u dhaxayn ayay isticmaalkii ku kala baxeen ee laakiin taan isticmaalka aanay ku kala bixin bay ahayd intaasiba uu suurtogeliso ujeedadu lafdigu yidhaahaaba caadi buu ahaa wa bacda an shaaca intuu faafay dabadeed takhsiisu bacdil alfaadi alfaada barhkood in la khaas yeelo oo lagu gooni yeelo likulli qismin qismin kastoo min duruqi taxamul samaaca ay alfaada loo daayey in iqraaca cala sheekh alfaada lagu khaas yeelay ijaazadii alfaada lagu khaas yeelay markay taasi dhacday cusuurdee qarnigii labaad wixii kaba dambeeyey daiyo wixii kasii dambeeyey ee aada usii faaftay wala xagga ijaazada alfaadaha qaar dee qarnigii shanaad iyo waxay faafeen waa saarat waxay noqotay alfaadul adaa'i gudashada alfaadeedu calaa naxwi taali lisamaaci markay maqal noqoto sheekha laga maqlayo samictu aw xadahanii lilqiraa'ati haddii sheekhii lagu dul aqriyayo ama adigu aad ka aqriyayo ha noqotid ama nin kale ahaa aqriyayood adigu aad dhegaysatide akhbaranii walow marka dee ay akhbaranii akhbaranaana ay dee waxa weeyaan jamaca iyo ifraadka ay u kala saaraan lil ijaazati markay ijaazo noqoto ee ay tay kitaabkan in lagu ijaaseeyo ama axaadiisanna anba'ani xagga luqada akhbarani iyo anba'ani farqi uma dhexeeyo taxdiidkuna waa la mid laakiin waa istilaaxii bay ku kala tegeen iyo isticmaalkii bisamaaci lmudaakarati mudaakara samaaceed samaaca mudaakaradu ee waxa weeyaan waa dad iyadoo dersi lagu talagelin oo la kulmay uunoo axaadiisii iyo waxyaalaha laga sheekaysanayo wixii yimaada oo iyadoo laba nin oo dee axaadiistii ama abwaabtii cilmiga ka sheekaysanayey ayaa midkood xadiis warinaya waktigaa isaga xadiidka dee marka hore aada dersido ha lagaa maqlo kuma talagelin kan xataa maqlayaa nin isku soo qastay oo xadiidkan aada sheeka ka maqashin ma ahayn isticdaad ma jira ayaa diyaarin la diyaariya taas bay samaac mudaakara idhahaan culimada qaar baa diidi jireen waktiga caynkaasn wax laga qorto waayo waxaan lasoo bandin aada loo soo hubsan dee raggaa xifdigooda aada u sarreeye mooye haddaba samaaca mudaakar kan kale samaaca dersigu dee waa wax lagu sheekuna waa kusii talagalay dalabadna way ku talagelayaan haddaba samaaca mudakarana qaala lii aw dakara lii taasay u isticmaaleen bal umuurahana kolley ma baxsanayno waayo qaala lii bukhaari markuu isticmaala ma dakara lii iyo dee riwaayaadkiisa qaar bay dhacdeen maxay tahay ma samaac mudakara misama wax kale waa kalaam kale ee bal iyada ayay markii dambe samaaca mudakarana qaala lii ama dakara lii hadduu yidhaahaan waa wuxuu mudaakare uu ruuxan kaga maqlay majlis ay ku kulmeen meel kale ay ku kulmeen axaadiisa iyo cilmiga ay ka wada hadlayeen oo laga mudaakaroonayo dee si carada iyo qasad la-aanta ama umuurihii laga mudaakaroon in xadiis werintii ay timi taas bay qaala lii adakara lii alqira'atu cala asheekh bal markaa way sii socon doontaa haddii aladhaha bal markaa laakiin taasi waa tii ugu sarraysay way wala xaan filayaa rag aan tarjamadiisii idiin dhibay waktigiina aad buu celiya ama loo hayo inaad soo eegteen oo laga yaabaayo laakiin insha allah bal haddana waktigaygii baa dhacen markale aan eegaya waan xusuusnaa ilaa shalaybe waxaan eegayaa cashar aa lagu yar shuqloonaa ayaa wuxuu dhacaysay de inuu wakti kaa qaato ama uu xadiidka qayb kitaabkii gooste bal insha allah waqtigan baan siyar weydiin doona insha allah وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضا waxaan ku soo jirnay ama inoo bilowba inoo ahaa uun duruqdii taxamulka ama ruuxu markuu axaadiis warinaye uu sheekh kaga warinayo qaybo ama noocyo ayaa riwaayada iyo taxamulku ay yihiin ay u qaybsamaane kuwaas baan ku jirnay iyo si uu hadhow ku gudan lahaa marka uu isaga laga warinayo ama cibaaradii uu isticmaali lahaa marka isaga lagaba warinayo markaa si koowaad ayaan soo aragnay oo ah maqalkii sheekha lafdigiisa iyo carabkiisa lagaba maqlayay markaa tii labaadna waa alqiraa'atu cala shaykhi aqrintii lagu dul aqriyayay sheekha oo isagii waa dhegaysanaya waxaan lagu dul aqriyayaana waa axaadiistii si uu riwaayo u lahaa weeye maha wax kastaba waa axaadiistii uu isagu sanad u lahaa ee riwaayo uu lahaa kolay qaradkuna waa in lagana naqliyo oo hadhow dee ruuxani taas isnaadkiisa uguba sugnaado isagiina uu dee wixii bal taxriifa ama qaladee dhacay iyo taas uu isagu joojiyo dhegaysigan uu dhegaysanaya taa faa'iidada iyo qaladka laga leeyaba ay tahay haddaba qiraa'adii cala sheekh wayusamiiha waanay magacaabaan oo akarulmuxadisiina muxadisiinta intooda badani cardan cardi bay dhahaan oo dee ruuxu wixii bal ay uu aqri'ayay wuxuu u bandhigayaa ciddan uu ku dul aqri'ayo si ay uguna saxdo ugu dabdiso ugana wariyo taas weeye sida dee qiraa'adaba qur-aanka ruuxii aqri dee qiraa'adii ninkii muqriga ahaayee ama dee adigu uu ku dul aqriyayay ee qur-aankii iyo maxfuudkiisii iyo kayfiyadii adaaba ugu bandhigayay ciddan kale ee uu ku dul aqriyayo bal taasoo kale weeyo cardi bay in badanoo muxadisiinta ama intooda badani ku magacaabaanba suuratuhaa suuradeedu suuratuhaa suuradeedu waxa weyaan yaqra' inuu aqriyo aalibu daalibkii uu aqriyo axaadiistii waana axaadiisdee ama kutub mucayanoo sheekha laga warinayuu riwaayo u leeyo tan looga soo qasayo isaga ah ee loogu dhimanayaba washeekhu walxaal asheekhi sheekhi yasmacuu maqlayo iyadoo sheekhi maqlayo inuu aqriyo sawaa-un waxaa siman qara'a aqriyaya addaalibu kii daalibka isagu ka aqriyaya noqoya aw qara aqriya kayru dee kol hadday dad kale ay meeshii la mushaarakaynayaan ama la wadaagsanayaan xaggan riwaayadan dad kale ruux kale oo dadkii iyaguna dalabadii ka mid ahaa aqriya walxaala waa daalibkii yasmacu uu isaguna maqlayo wasawaa'un waxaa siman kaanad haatee alqiraa'atu qiraa'adii min xifdin qiraa'adan sheekhu aqri mee sheekha lagu dul aqriyaya daalibkan ama mid kale oo isaga lamidii aqriyaya xifdi xaggii ka ahaataya oo ujeeddadu axaadiis ay soo xifdiyeen oo axaadiistii sheekhan lagaba warinayay ahayd xifdigooda iyagoo dee bal markaanmu ninkani xifdigiisa uu yahayba wuxuu u laabmayaa xifdigiisa ka aqriya oo min kitaabin ama wax qoran waa kitaabkii kaba aqriya farqi uma dhexeeyo wasawaan waxaa siman kaana ayaa sheekhu sheekha yatabicu mid raacaya oo ujeeddadu la socda lilqaari ninkii qaariga ahaa min xifdii xagga xifdigiisa kalaba socda oo taas aw amsaka haystayaa kitaabahu kitaabkiisa huwa isagu kitaabkiisii uu isagu lahaa waxaanay ugu qornaayeen nusqadiisii ahayd isagu gacanta ku hayaa aw hiqatun ama ruux kaloo lagu kalsoonyaho kayru isaga kayrkii haya oo gacanta ku haya kitaabkii intoo dhanba farqi uma dhexeeye intoo dhanba waa wej awjuhda taxamulka ka mid ah waana alqiraa'a cala sheekh suwartaas oo dhan oo macnaa waxa weeyaan uun shardi ma aha sheekhu markan axaadiista lagu dul aqriayo axaadiistiisii ama kitaabkiisii iyo nusqadiisii inuu haysto ama uu axaadiistaas korka kaba hayo taasi shardi ma aha aqrintani si ay u ansaxdo in ninkan qiraa'ada sheekha wax kaga warinayaa uu ku dul aqriyeyna shardi isna maaha kii aqriyey inuu isagu noqday aqriyayey ee haddii dadkii kale xaadiriinta ahaa ee iyaguba san uu dee sheekha ugu dul aqriyayo ugu yimi inay ku dul aqriyaan uu markaa mid ka midii aqriyo isaguna uu maqlayo nu mashquul ka ah dee nin ka jeeda ahayna uu dhegaysanayo si uu ula socdo ine qaradka weyni waa dabdi baa looga jeedaa iyo dee naqlintane taasi qiraa'adii horta way noqon sheekhi haddii uu kitaab dee qiraa'adii la socdo oo uu xifdigiisa kala socdo ama kitaab bal xifdigiisa marku kala socdo hagaag buu kolley u dhegaysanayaaba waa xifdigiisiioo kaasuu ictimaadsan hadday nusqadiisa uu hayuu kitaabkiisii uu haysto markaasna shardi maaha inuu isagu kitaabkii hayee nin kaloo siqo lagu kalsoon yahay laakiin hadduu hayo oo uu sheekhiinay waa kitaabkiisii isaga u qorna uu saxday ee uu ku dabdiyey kitaabkii sheekhiisa ama furuucdii la qaabiliyey ama usuushii uu ku saxay dee uu la socdo wixii bal markaa khada-a si loo joojiyo oo dee riwaayadii ay noqoto sheekha waxaan laga warinayaa wax waafaqsan wixii isaga dee isaguba wariyey oo ruux kaloo siqiya markaa arrinkii u qumana qiraa'adii way noqonaysaa uun ee bal markaa taasi waa wejkii labaad ee wujuhdii taxamulka xukmu riwaayati biha bal qiraa'o saas sheekhii lagu dul aqriyey werin wax lagu wariyo oo uu sheekhu dee ama ninkii daalibkaa sheekhan wax sidaa kaga wariyo xukumkeeda alriwaayatu riwaayo la wariyo bidariiqi lqiraa'ati qiraa'ad dariiqeed wax lagu wariyo cala sheekhi sheekhii lagu dul aqriyey riwaayatun saxiixatun waa riwaayo saxiixa ah horta bilaa khilaafin khilaafli fii jamiici suwari almadkuurati suwarta laynoo soo sheegay noo imaka soo marnay dhammaanteed oo maqalkan aada sheekha ka dul aad ka maqlaysa laftigiisa se uu waj saxiixa uu yaho wax lagu warin karo ayay qiraa'adii sheekha lagu dul aqriyay sheekhuna uu ku dhegaysanayay adiguna aada ku dul aqriyaysay axaadiistii uu isagu warinayay taasna ay tahay wej isna awjuuda taxamulka ka mid oo saxiixa khilaafna la sheegana meeshii maba jirto oo dee qur-aankaba oo dee qur-aankii oo ka weyn axaadiistiiba ruuxii markaa qur-aanka baranaya ninkii muqriga ah markuu dee u yimaadee uu ku dul aqriyo u bandhigo wixii maxfuudkiisa ahaa ama uu dee ha u dabdiyo haw dee kayfiyadii adaa iyo qiraa'adiiba ha ka wada qaatee isagoon sheekha marna kaba dhagaysan taasuu kagaba naqlin jiray sheekha aan laftigiisa ka maqlinay isagoon ah ka laga dhagaysanayo tanna waa taasoo kale wax farqiga u dhexeeyaa ma jiraan bilaa khilaafin fii jamiici suwar ilmadkuura ilaa maa xukiya wax laga soo naqliyey uun mooye can bacdi man dad badhkood laa yuctadu bihi halkan aan waxba lagu tirinahayn qowlkooda waayo qowlkoodu xataa iyagu dee rag wasan lahaba ahaadeene badhkood dee midhakay ku ay magacaabeene laakiin haddana marka la eego arrinka jirta iyo sida waaqaca iyo masaladu siday tahay khilaafkoodu waa khilaaf aan qiimosaad aan dee waxa weeyaan waxba qowlkaas saxiixa in aan nuqsaan kuba keenahayn oo masale khilaaf weeye la yidhaah aan ahaynba ama waa khilaafiya la yidhaayo halkan wax dee ka soo qaad ma laha qowlkoodaasi ilaa maa xukiya can bacdi manduud barhkood laa yuctadu bihi aan la tirsanayn oo latoodu weyne ujeeddadu aan halkan la ictibaarinahayn oo min almutashadidiina qolooyin aada isugu adkaynayatan oo qiraa'o ka dhigayay asamaac min lafti shay kunse wax lagu warin karaas inay tahay taas mooye oo abu caasim inabiil bay qowlka way ka soo naqliyeen baaduwa qolooyin reer ciraaq unaha maxamed ibnu salaam iyo cabdiraxmaan ibnu salaam laba ninoo la kalaba yidhaahaana iyagana way soo noqniyeen labadooduba imaam malik way soo gaadheen oo imaam malikna arrintiis waxayd waa lagu dul aqriyi jiray uun naadir bay ahayd in isaga laga maqlay axaadiise isaga kitaabkiisa muwada iyo waa lagu dul aqriyayay uun oo kolba axadunbaa aqriyayay markaasaanay wax ka warin iyadoo dee ay saa ku soo gaadheen waa qowlkooda ahaa samaacun ay doonayeen mid ahaanna markuu dee ku kaaftoomi waayo xataa imaam maalik iga saara ayuu yidhiba akhrijuhu cani o qur-aankiiba way kugu filantaysan iyo xadiiskiiba sidaanay kuguba filayn balkaasi horta waa iyada in wax lagu wariyaa waa riwaaya saxiixa rutbatu haddaba martabadeedii oo marka la eega awjuhdan taxamulka halkay kaga jirtaa martabadeedu imaka mid baan soo aragnay samaacoodtii ugu sarraysa bal iyadna rutbadeedu tan maxay noqon sibuu inoo sheegayaa wuxuu yidhi ikhtulifa waa la iskhilaafay fii rutbatiha xagga martabadeeda calaa halaatat aqwaal maaha sixadeeda sixadeedu waa mid laakiin waa xagga martabadeeda saddex qowl kow musaawiyatan lisamaaci waxay la siman tahay maqal oo maqalkii iyo iyadu waa isku mid sheekha lagaba maqlayay ruwiya can maalikin waalbukhaariyi wa mucdami culamaa'i alxijaazi waalkuufa taasna waxaa lagaba soo naqliyey qowlka imaam maalik waa laga soo naqliyey bukhaarina waaba qowlkii laga soo naqliyo de kolley masaa-ishana bukhaari kitaabkiisan saxiixa ah ee abwaabtan ugu horeeya ama kutubtan ugu horeysa waa kitaabu alcilmi ayuu masaa-ishan kuba baxsiyaa ama kuba yimaadaan taas wey iyo qira'a cala sheekh waa isku midun waa isla manzilo adnaa min asamaaci way ka hooseysaa samaaci waa wej deer taxamul ama wej saxiixe laakiin samaaci way ka yar martabo hooseysaa way ka martabo hooseysaayo waa martabada labaad ruwiya can jumhuuri ahlilmashriqi culimmadii reer bari ama mashriqa ehelkiisa ahayd intoodii badnaydna waa qowlkay qabeen taasi wa huwa saxiixu qowlkay raajix yeeleen culimmaduna kaa weeyo waa wej saxiixa hortue laakiin samaaca u sarreeya mawjuudan taxamulka iyaduna way soo raacdaayo laakiin samaaca ka horeeya taas bay intooda badan reer mashriqna ku tegeen waana qowlka dee waa cibaaradii imaam nawowi cibaaradani ay saxiix yeeleen oo taas bay raajix yeeleen aclaa min asamaac waaba qowl kale samaac iyadaaba ka sarraysa oo waxay leeyihin waadee ninkii qaariga ahaa ee isagoo aqriya sheekhu markuu aqriya waxaa dhici karta aqrintan iyo inuu waxyaalaha isaga dhaafaan oonu u baraarugin laakiin marka lagu dul aqriyayuu dhegaysanayo wuxuu markaa dee mashquulun ku yahay dhegaysigii wixii khada ee dhacaa wixii isbedelee dhacaa waa ogaanaya markan kale waxaa dhici karta isagii inay wax ka dhacaan dadkiina ama aanay dareemin ama ay ka xishoodaan oonay ku baraarujin haddii khada dhacay markanse isaga aqriyayo wixii hagaag buu ula socdaa oo ruuxu markuu wax dhegaysanaya markuu isagu yahay ka aqriyaya dee wuxuu hagaag wixii ula soconaya wixii dhacayba ogaan karaa markuu dhegaysanayo saa daraaddeed samaaca iyadaaba kaba sarraysa yidhaah ruwiya can abi xaniifata bal waa qowl abi xaniifa laga soo naqliyey wabni abi dibin ibni abi dibina waa laga soo naqliyey ibnu abi dibina waa imaam kolley macruuf ahaa dee abi dibigani kolle wayba waa nasabkiisu meel sare ama kaga jiraaye aabbihiiba ma aha isaga moxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu lmugiire ayaa la yidhaayo waa imaam malika dabaqadiisa ama horta aqraantiisii dadkii cilmi ahaan ugu dhigmayay buu ahaa naadu cabsi badanna uu ahaa nin aan xaqa ina kaba waabanna waa ahaa oo dee kaana qawaalan bilxaq waana culimmadii reer madiina waana nin quraysh ah isagu laakiin imaam maalik dee muddo ayuu kaba horeeyo oo isagu boqol iyo sagaaliyo kontonkii hijrada moxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu abi deeb ayuu dhintay boqol iyo sagaaliyo kontonkii ilaa labaatan sanadood ayuu imaam maalik kaba hor dhintay mansiladii uu lahaa dee waxaaba ina tusi imaam shaafici qowlkiisii uu yidhiba ujeedadu axad aanan la kulmin oo dee culimmadii uu soo gaadhi karaye oon ka murugooday la kulan la-aantiisaasiyo inuu idhaafay ma jirto oan ahayn ibnu abi dib iyo layt ibnu sacad weliba ibnu abi dibi umay suurto gasheenba si kastaba hadduu israa u tago dee maalintaa uu dhintay imaam shaafici sagaal jir buu ahaa layt hadduu hore masar u tago aaba gaadhi lahaaye bal adigu waa nin saasa weeye wa riwaayatun can maalikin imaam maalikna waa riwaayo lagaba wariyey qiso oo yaroo kooban oo ama laba arrimood oo kollay ku tacalluqsan ibnu abidi'b iyo maaliko inuu tusayana bal culimmadii waaweyneyd tawaaducood iyo insaafkoodiioo kollay kutubta a'immadu kuba soo naqliyaan baa jirto walow aanay dee mawduceedna kaga baxsan tahay haddana dee culimmada waxyaalaha iyaga lagala soo naqlinaya waa tadbiiqoodii cilmigii ay tadbiiqinayeen oo waa suwar suurooyinkii ka mida tadbiiqo had iyo goor xikaayaadkoodaas iyo qisasooda iyo taraajimtooda waa faa'iidada ay leedahay ama faa-ida ay leedahay qayb ka mida ibnu mundir baa adma waxay wuxuu soo naqliyaa maalin imaam malik oo dee tukanaya waa madiine uun masjidkii ku tukanayo sutradiisii ka yar dheer nin uu soo maray markaasaa wuxuu ku yihi ayuha almusalli udnu min sutratik waa imaam malik imaam malik waa salaadii buu tukanayey ninkana taasuu kula hadlay markii uu taa yidhi ayuu hore u tallaabsaday isagoo leh markaas dee wacalamaka maa lam takun taclamu wa kaana fadlullaahi calayka cadiima macnaa waa insaafkoodi iyo tawaaducoodi iyo maanaa wax lai sheegaya aqoontaa kale haddaan leeyahay iyaga tii aanay jirin waa damiiri baa sharxiisa minhaaja najmulwahaaj laydhaah kuba soo naqliya ibnu abidi'bna wuxuu ibnu cabdilbari tamiidkiisa kuba soo naqliya qaasim la odhanayey adugu ibnu isxaaq ama ibnu bishaar adugu ibnu qays ah qaasi ibnu qays oo koley dadkii galbeedada kaba yimi ee imaam maalik kusoo rixileeyey ahaa masaafo dheer iyagoo soo socday ayaa markii oo imaam maalik buu iyo naaficii muqrigaa labada waxbuu kaba qaatay madiine markuu yimi ayaa madiine markii ugu horreysuu soo galay ayaa isagoo masjidkii fadhiya ibnu abidiib soo galay uu fadhiistay oo taxiyatulmasjid ma tukan waa suurtagal waqtiga dee waay aimada qaarkood baa qaba qaadan karaahada inaan laba tukan adigu uu fadhiistay oo muu tukan ninkii kaasi ibnu qays ayaa wuxuu ku yihi cibaaradana yo haada ina juluusaka min duuni an tuxayiya almasjida birakcatayni jahlun ama cibaarataas mee wuxuu yihi ya haada qum farkac rakcatayni faina juluusaka biduuni an tuxayiya almasjida birakcatayni jahl ama cibaaro lamido macnaa ninow ninkanow fadhigaaga aada fadhiisatay waxa weeye adigoo masjidkii laba ragcadood aan dee ku bariidin masjidkii oo taxiyadiisii aan kuba salaamin waa jaahilnimo ee ka cutuko imaam ibnu abidiibi uu booday oo labadii ragcadood buu tukaday markii salaaddii laga baxay ayuunbuu tiirkii ku tiirsaday oo dadkiina hareerihiisunbay soo fadhiisteen ninkii ayaa khajiray yaxyaxay oo dee ninkan markii deetuu dadkii weydii yihi ninkani muxuu ahaayo dee waxaa la yihi waaba ibnu abidiib axadu fuqahaa'i almadiinati wa ashraafihim uu kacay oo waa cudur daartay deetuu yihi kumaan garanayniyo taasoo deetuu yihi yaa akhi laa calayka fa inamaa amartanaa bikhayrin fa adacnaaka war waxbaha ka khajilin taasoo dee khayr baadna amartay annaguna waanu ku adeecnay oo kale macnaa waa insaafkoodii iyo tawaaducoodii iyo ujeeddadu ciddii dee wax ku baraarujisay ee xaqa iyagoon eegayn wuxuu yahay iyo taas mansiladooda say dee ugu degdegayeen ee xagga u aqbalayeen oo kale qisada dambena waxaa soo naqliya ibnu cabdilbar kitaabkiisan waxa weeyaan tamhiid ee uu muwada maalik uu kuba sharxayn haddaba bal in qolooyinkaasna waa qowl lagaba soo naqliya laakiin qowlka saxiixa waa kaa inoo sheegay alfaad uladaa bal haddaba ruuxu hadduu wixii uu ku taxamulay waxay wax ku wariyeyba ahayd qiraa'a cala asheykh cibaaraadka uu isticmaalayo ee uu isticmaalayo markaa isagu dambe isaga xadiidkii caynkaa ama kutubtii caynkaas ahayd lagaba warinayo marka wuxuu dha alaxwadu sida ixtiyaadka badani qara'tu calaa fulaanin hebel baan ku dul aqriyay inuu yidhaaho uun aw amase waa hadduu isagu aqriyey quri'a calayhi wa ana asmacu waa lagu dul aqriyey anigoo maqlayo fa aqara bihi uu qirtay uu qirtay qara'tu calaa fulaanin fa aqara bihi ama quri'a calayhi wa ana asmacu fa aqara bihi aqara bihidu kolley dee waa inay isagii waa lagu dul aqriyaya waa riwaayadiisii axaadiistii uu warinayay waana laga naqlinayaa marka iqraarka halkan dee waxa weeye aqrintan iyo dhegaysigan uu dhegaysanaya inuu diidahayn isagoo wixii fahamsan aan kaba jeedin kolle waa nooc iqraar waa qirashooyo u qiranayo taas in lagsaa lagaba naqliyo tana riwaayadii tahay de haddii waxa weeye uu isagu markaa iqraar laftiya laba yimaado taasna waaba iyaduna dee waxa weeyaan wej kaba sii sarreeya kolle kutubta asaaniida leh markaa aada daalacanaysaana umuuro saasa oo ruuxa aan dee kolley masaa-ishan yar dareensanayn kolkol ishkaal kuba keenta ayaa waxa weeyaan kuba iman karo dee waxaa dhacda markay qiraa'ada misoobo gashay asaanida qaarna lama socoto kuwa qaarkoodna way raacda muslim saxiixiisa ee meelo saasi kuba sugan yihiina ayaa dee waxaa soo gelaysa matalan quri'a calaa fulan waana asmac ama dee fulan baan ku dul aqriyey ama waxaan yidhiba akhbaraka fulan markay qiraa'adii tahay cala sheekh markaasaa sanadkii iyo xadiidkii markuu dhammaado ayay kolkol dhacdaa kutubta fa aqara bihi waa qirtay fa aqara bihi oon waxba la socono xadiidkii markuu dhammaaday kugu timi oo dee ninkii khaasatan aan waxyaalahan iyo waxaan halkii ka soo jeeday ma garanayn dee meel uu qaado ma garanayo ama qaala nacamtaal oo kale haa buu yidhi ee wuxuna waa fa aqara bida asaaniidda qaarkood dhacdee waa tan imaka wuulina leeyahay halkan fa aqara bihi lo ujeedadu haddii uu iqraar laftiya laba yimaado waatay horreysiiyaan barhkoodna ay malaa ku adkeeyaan oo dee halkan sheekhu baabkan iyo ka ku xigaya aada buu u soo koobay sababtuna dee waa waxyaalo beriye qaarkood aada loo badsan jiray aadna loogu baahnaa maanta dee ninkii mutakhasis fanniga ku ahaa mooye kol haddii umuuro badanoo saasoo wax lagu kala naqliya alfaadda adaa iyo ijaasaadkiiyo waxyaalahaasi aanay jirin uu soo koobay oo hadalkii badnaa waa yareeyey baabka ka dambeeyana waabu caddayn doonaa inuu koobi doono kan kala dambeeya baahidan aan imika inta badan loogu baahnayn waxa weeyaan dadkeen de waxaa qarisanayaa daraaddeed ninkii isagu ama kitaab taxqiijinayey ama kutub makhduudaada daalacanayay ama nashrinayay kaas baa aada ugu sii baahanun dabayn bal markaa dee barhkood waxa weeyaan waabay shardiyaanoo shardi bay kaba dhigaan iqraarkaase laakiin shardi maahee kol haddii uu dee ruux faahimo dhegaysanayo u soo jeeda yahay wixiina lagu dul aqriyay riwaayadiisiina ay tay taas baa iqraar ah laakiin kolkol baa iqraarkaa laftiga yimaada faaqarra bihid waa inuu ku dhawaaqo yidhi qaala nacam ama kolkol bay halkaa dhacdaa asaaniidda qaala nacam haa buu yidhi ne waxaa leeyahay waxa weeyaan markuu qara'tu calaa fulaanin akhbaraka fulaanin markaa ma odhanaysid markaad soo gaadho sheekhiisi imika halkan aad xadaanaa fulan can fulan can fulan ka odhanayso haddii sheekhii baad ku dul aqriday markaad tidhaahde qara'tu calaa fulan cibaaradiisii baad soo naqlin oo dee waxa weeyaan waxaan ku idhiba qultu akhbaraka fulan baa meeshii imanaysa ama xadaaka fulan dabadeed baa markii dambe xadaana ee akhbaradaadii ay soo noqonaysaa markaasaa qaala nacam ama aqara bihi cibaaradaasi ay timaadee waana tan uu jeedo laakiin waxba shardi ma aha kol haddii uu soo jeeday oo uu fahamsanaa isagii lagu dul aqriyayay waxba taasi waa iqraarba dee aqrintan lagu dul aqriyayaaba iqraarkiya wayajuusu waxa bannaan taasi waata ugu ixtiyaad badan waayo waaqicada masay suuradii xaalka ahayd ayaa caddaynaysaa taasi oo inaanay arrinta samaac ahayn wej kalena ahayd qiraa'ay ahayd baa markiiba cibaaradii ay caddaynaysaa wayajuusu waxa bannaan markay noqoto ada bicibaaraati asamaaci muqayadatan bilafdi alqiraa'ati macnaa waxa weeyaan in la isticmaalo oo uu laba yimaado bicibaaraati asamaaci maqalka cibaaraadkiisa aynu ku soo maray muqayadatan xaalay tay mid lagu qayday bilafdi alqiraa'ati qiraa'o lafdigeed laguba qayday cibaaraadkii samaac waa tii aynu wejkii hore ku soo maray cibaaraadkii samaacna waxaaba kaba mid ahaa dee xadahanii iyo kuwaasi ka mid bay ahaayeen bal markaa haddaba samictuyabaa kaba mid ahaa marka wuxuu leeyahay kuwaas in la isticmaalaana way iska bannaantay laakiin aan la idlaaqin in la qaydo lagu qaydo qiraa'o lagu qaydo oo maxay laba yidhaha waaba tane ka qowli xadaanaa qiraa'atan caleyhi xadaanaa fulaan qiraa'atan caleyhi waa la qayday haddii xadaanaa un la yidhaha dee samaaca loo isticmaalaaye waa iyadoo ay arrintu ahayd aqrin lagu dul aqriyey xadaanaa qiraa'atan caleyhi taasna way bannaantay bal taasi labadaa wejba waa laba wejho hore laakiin ashaa'icu waxa faafay ama ka faafay aladii kaasoo caleyhi korkiisa kaiirun min almuxadisiina muxadisiinta in badan oo ka mid ay kuba sugan yihiin waa idlaaqu lafdi akhbaranaa akhbaranaa lafdigeedoo la idlaaqo faqad oo keliya duuna gayriha keyrkeedoo alfaadii samaacan kuba soo maray aan ahayn macnaa waxaa jirta istilaax markii dambe faafay culimmada in badan oo ka midna agtooda kuba faafay walow dee kuwa aan iyagu isticmaalkaas iyagu aan saa u kala saarkaa lahayna uu jiro marka waxa weeyaan isticmaalkaa ama faafayna waa xadatanaa iyo samictu waa samaacii baa lagu khaas yeelayaa ama xadatanii ha yidhaaha ama xadatanaa haba yidhaaho amba anina markii dambe wax kaley u isticmaaleen culimmadu ama in badan oo ka mid ah khaasatan dee quruumtii dambe ama raggii mutaakhiriinta ah wax kale uba isticmaaleyno waa ijaaso way noo soo socotaa halkan markaa istilaaxooda faafiya waxa weeye hadday qiraa'a cala sheekh tahay oo sheekhuun lagu dul aqriyey waxay iyadoon weliba waxba la raacin ay ku khaas yeeleen istilaax ahaan akhbarana oo akhbarana iyo xadatanaa dee luqo imika waxaan ku kala farqinaa ma jirto laakiin waa xaggii istilaaxoo xadatanaana waxay ka dhigeen samaacii akhbaranaa oo hadda aanad akhbaranaa qiraa'atan calayhi waxba aan la odhana akhbaranaa un la yidhaahna ama akhbaraniina waxay ka dhigeen markaa sheekhii lagu dul aqriyo dee ruuxu hadduu sheekhii ku dul aqriyo oo uu saa wax kaga naqliyo uu doonaya marka dambena in isagu weriyu dadkii sii gaadhsiiyo akhbaranii buu odhana ma akhbaranaa waana dee istilaax la garanayo ah inuu qiraa'o ay ahayd haddaba laakiin taas in badanoo culimmada ka mid ah qabta ragga u cinaayoodee u ihtimaamee umuuraha kala saarana waxaa kaba mid ah muslim oo kale oo isagu dadka kala farqiyuu ku jiraa ama bukhaari oo kale isaga akhbaran iyo xadataniisu dee jaamiciisaba ku yidha ama kitaabulcilm soona naqliyo akhbarana iyo xadatana iyo waa isla mid labadii wejba oo loo isticmaalayaa buu isagu leeyaho markaa bukhaari iyaga tiisu waataa muslimna laakiin tanaad ka ogaanaysaa oo isagu waa kala sooca istilaaxana isagu waa ku socdaa dee had iyo goorna culimmadu waxaabay ku baraarujiyaan marka uu ninkuu yahay nin kala soocayo akhbaran iyo xadatanii laba wax u kala isticmaala adigu markade wax kitaabkiisii oo kale iyo haddii la ydhaha riwaaya bilmacnaa xadatanii iyo akhbaranii layskuma bedelayo inay laba waxbay kala yihin laakiin marka aanu kala soocahayn wax wada isticmaalayo dee waa wej keliya ayaabay noqonayaan bal kan baa ah ka shaayaca ee muxadisiinta in badan oo ka mida ay ku socdeen markii dambe wey halkaasna baa la qiraa'a cala sheekh baan ku dhaafaynaa ama aan kaga baxaynaa alijaazatu ijaazadii tacriifuhaa tacriifkeedu al-idnu biriwaayati fasixid werin laysu fasaxo weey lafdan lafti ahaan laysugu fasaxo laysugu idmo aw kitaabatan kitaabo laysugu idmo oo macnaa axad dee culimmadii ka mida oo riwaayaad kala duwan leh ayaa wixii uu wariyey ama wax ka mida ayuu ruux kale odhanayaa waan kuu idmay kuu fasaxaye iga wari xadiis xadiis uguma aqriayo kitaab kitaabna ninkani uguma dul aqriayo ama uguma dhegaysanaya xataa wax ka mida kumaba aqriayo laakiin ikhbaar jumliyun baa jiro waa ikhbaar guudoo wuxuu leeyahay dee axaadiistaa sanadkaygu waa kaasoo sidaasaan ku wariyaa ee waxa waan kuu ijaaseeyey ama waxaan kuu fasaxay inaad iga wariso isagina taasuu kaga warinayaa dee kollayna beryihii dambe kutubtan aada u badata iyo taase dee waqtiyada horena ijaasa way jirtee laakiin kol haddii samaacan iyo wax la qoranayo ay ahayd taas baahidii loo baahnaaba way yaraydeen markii dambe kutubtana ay badnaatay dadkina ay kala dheeraadeen ayay aada culimmadu uba badsadeen oo dee kolka laba nin weligood saragba waxay su soo dirayay ijaasooyinkaasoo ama meel lagu kulmaa ijaasada lagu qaadanayay oo hadhowna tiibaa kutubtii badnayd eenay suurtagal ahayd in la wada dhagaysto sanad saasa loo yeesho ayay taasi dee waxa weeyaan si ay silsiladna u baaqi noqotay xaggii sanad ahaan ay yar dabooleysay oo tan ay isticmaaleen oo in badanna aada u badsadeen walow markii dambe tasaahul badani dhacayoo ee ilmo yaroo markaa dhashay ijaaso loo qaaday janiin iyo wax uur ku jira ijaaso loo qaaday bal dee kolkol barhkood san huu yar ishaari doonaba mid aan dhalan ay si usii uxusii ijaaseeyeen waxyaalo badan oo dad aan dee wixii dabdin ahayn oo kutubtii aan hagaag u sugahaynoo taas ay wax loo ijaaseeyey taas ijaasaduna waxay ku roonaydun oo ku dee waa nin dee isagoo caalimo oo horta garanaya waxaan dee wixiisiina ay dabdisan yihiin waxaan ijaasaynayana dee aqoon u leh iyo ruux maahira oo isaguna aqoon leh oo wixii dabdinayo oo wax aan ka ishkaal gelahayn loo ijaaseeyo taas bay ahayd barhkoodna shardibaabay kaba dhigeen oo taas shardibay kaba dhigeen dee barhna waxay ka dhigeen taasi inay ta ku habboontahay markii dambe haddaba waa la badsaday meeshan oo tasaahul badan baa la yimid sheekhuna suwartaasoo dhan wiynoo soo koobi doonaayo dhaqso ayaaban ugaba baxayna ee taas bay ijaasadu horta tahay suuratuha suuradeedii an yaquula inuu yidhaah weeye asheekhu sheekhi liaxadi dullaabihi dadkii xertiisaa mid ka mid ah ajastu laka waxaan kuu ijaaseeyey an tarwiya canii inaad igaba wariso saxiixa albukhaariyi bukhaari saxiixiisa aad igaba wariso taas baan ku ijaaseeyey kolley waa wax koobano waa suurta ugu sii fiican kitaabkii waa dee kitaab mucayana shakhsigii waa shakhsi mucayana taasba weeye waana waxaan ishkaal lahayn oo hagaag laysaga dabdin karayo bal markaa taas inuu yidhaaho ayay suuradu tahay anwaacuha bal qaybaheedii lilijaasati anwaacun kahiiratun ijaasada anwaac badan baa u sugnaatay ee qaybtii bad qaybna waa inbuu inooga sheegaya weliba qaybtaasna ma sii dhexgeli doono qaybna waaba kaba tegayaan saadkuru waxaan sheegi minhaa khamsata anwaacin shan nooc ilaa siddeed noociyabay gaadhsiiyaan laakiin noocyadan baa sii kala baxbaxoo iska kalaamyo iyo hadal dheer leh oo dee kutubta intan ka waaweynba iyo qayba iyo hadalladaa dhigtaa barkoodna meelaba ay u khaas yeeleen ay kutub ay kuba khaas yeeleen wax xanuunkagaba hadlaan ee waxaan sheegayaa shan nooca wahya an yujiisa inuu ijaaseeyo asheekhu sheekhi mucayanan ruux mucayana waa shaksigii waa shaksi gaara weeyo khaasa limucayani mucayanan wax mucayana waa kitaabkii oo waa kitaab mucayana inuu ijaaseeyo limucayanin shaksi mucayana uu ijaaseeyo oo dee isna khaasa wadaalika ka ajastuka waxaan kuu ijaaseeyey saxiixa albukhaariyi bukhaari saxiixiis oo ruuxii waa kan uu la hadlayo waa shaksi markaa mucayana dee kitaabkiina waa kitaabkan la khaas yeelay ee magaciisiiba la sheegay wax ishkaali taakun waa u sugnataasi waa suuro wahaada nawcu nawcani aclaa anwaaci ilijaasati ijaasada qaybaheeda ta ugu sarraysa weeye almujaradati can ilmunaawalati ka dharla iyadu ee ka gooniya munaawalo iyo wax la isu dhiibo munaawaladu way noo dambaysaay oo awjuudan taxamulka inooguba iman marka wuxuu leeyahay ijaasadu anwaac badan bay leedahay barhkoodna waa kan inoo sheegi doono barhna waa kaba tegaye waxaa ugu sarreeya oo dee bal markaa ugu mudan markaas halkan waa iyadu markay suuradan tahaye ruuxa loo ijaasaynayaana ruux mucayana yahay oo waxaa taa lagu saarayaa dee suurooyinka inoo dambeeyo ciddii ilaba kulantay ama waxaasba la idhaaho ama waxbaan u ijaaseeyey kitaabkiina kitaab mucayana uu yahay oo dee kitaab mucayan oo khaas oo aan u noqon isna cumuum iyo kutubta oo dhan ama waxaan riwaayaad u lahaa iyo waxyaalo sidaas oo kale wahada nawcu aclaa anwaaci lijaasati lmujarada can ilmunaawala dee baryahan dambena markay culimmadu ay waxaan ay tabatyaasha yidhaahaan ama dee taasee dawaaweyntan ama kutubtan ay ku khaas yeeleen asaaniidoodii iyo waxyaalahaas ay qoreen ay dabdiyeen oo kale oo kutubtii ay riwaayo u lahaayeen u urursan tahay baltaasiba baryahan dambe dadkan dambe asaasba u noqotay inay kutubtaas bal markaas waxa weeye kala wada duwaneed ba markaa badan bee asbaada la yidhaaho oo kale sida dee ka shawkaaniyo raggan kale amtaashiisa kuwii ay lahaayeen oo kale oo dee kutub aada u badan kulansanaysa inay isuba ijaaseeyaan hayaabao de waana wax aada u fara badan oo taase laakiin wuxuu leeyahay ijaasada ta sii fiican ama ugu sarreysa waa taa wax khaasa laysu ijaasayn ruux khaasana loo ijaasaynayo an yujiisa inuu ijaaseeyo oo suuro labaad mucayanan bikayri mucayanin oo markaa an yujiisa inuu ijaaseeyo mucayana mucayantani waaba dee shaksigii oo shaksi mucayana ayuu wuxuu ijaasaynayaa bikayri mucayanin waxaan mucayan ahayn ama khaas ahayn oo iska dee cumuum ama dee ibahaan badan iskaba sugnaan kara markaas ayuu u ijaasayn wadaalika ka ajastuka waa shaksi markaa eg oo mucayan suuradii horena an yujiisa sheekhu mucayana markaa waa shaksigii taas bal markaa waa shaksigii oo adigan ku ijaaseeyey buu leeyahay laakiin wixii laysu ijaaseeyey muxuu noqday waa riwaayata masmuucaati wixii aan samaac u lahaa ee anigu aan riwaayo u lahaa taasi samaac weliba inaad iga wariso dee taasna waxay isagii uga baahantahay bal waqtigaa uu joogayo wixii ka horreeyey wixii bal sheekhan masmuucaadkiisa inuu dabagalo oo wixii alle wixii uu ogaaday inuu masmuucaadkiisa yahay markaa ijaasada kaga wariyo waa suurada saddex an yujiisa inuu ijaaseeyo hayra mucayanin bikayri mucayan tani waa suuratii hore ka sii yar fog oo waxa weeyaan cid aan khaas ahayn buu wuxuu ijaasaynayaa waxaan uu ijaaseeyeyna wax khaasa maaha wax mucayana maaha wadaalika ka ajastu ahla zamaani riwaayata masmuucaati ajastu waxaan u ijaaseeyey ahla zamaani zamankaygan dadka ehelkiisa ee anigay soo gaadheen mise soo gaadhnay riwaayata masmuucaati waa riwaayada ijaaso caama weeye ee barhkoodna way ama in badan isticmaaleen waaday ku camal faleen dadka qaarkood oo ijaasadaa wax ku wariyeen walow in badan ay dee ijaasadan diido inay wax ku wariyaan barhkood wax kuma wariye oo nin uu soo gaadhay uun ijaasadaasna lahaa ayuu dee kutub saasa kagaba wariyey ama barhkood ay kaga wariyeen ee waxaan ahla zamani eeg ahla zamaankiisu waa markaa eeg waa dee mucayan ma aha waa da dee waa wixii waa weliba wax aada u fara badan bay noqonayaan riwaayata masmuucaatihi masmuucaadkiisna iyadna wax mukhaasa maaha muu magacaabinoo kitaab fulaan iyo kitaab fulaan muu odhan wix allo wixii uu maqlay ee uu isagu riwaayo samaac ama samaac uu lahaaba weeye taasna waa suuradii saddexaad an yujiisa inuu ijaaseeyo suuro afraad bimajhuulin waxyaalahan oo dhammina waa tafsiilay ayay leeyihiin iyo waxyaalo haddaba an yujiisa inuu ijaaseeyo bimajhuulin wax laga jaahil yahay ayuu ijaasaynayaa aw limajhuulin ama cid laga jaahiliyo wuxuu ijaasaynayaa ujeeddada majhuulka hore waa wixii la ijaasaynayo waa mujaasubihigiiyo waa kitaabkii kitaabkii baa mid la garanaya maaha magacan uu sheegay kuwo kaloo la magacaa jirto oo magacan la kulansanaya waa mid amase limajhuulin waa ruuxii imika waa mujaasulahgii tani waa ruuxii wax loo ijaasaynayey oo kaasna dee imika waa mujiiskii iyo mujaasubihi iyo mujaasulahog midna waa ijaasadii haddaba mujaasulahogii ayaa majhuula oo macnaa waxa weeye magacan uu sheegay dad kaloo le baaba jira oo dee ku yahayna muu kala soocinba oo cid majhuulo ayuu wuxuu ijaaseeyey laga jaahiliyey ama waxa laga jaahiliyey buu ijaaseeyey mithaalkiina waaba kan kaajastuka waa markaa ay tahay wixii la ijaasaynaya uu majhuul yahay ajastuka waxaan hebelow kuu ijaaseeyey kitaaba sunani oon kuu fasaxay inaad iga wariso kitaaba sunani kitaabkaa sunan wahuwa ninkana hadduu dee kitaab sunan oo keliya lagu yaqaanuu warinayo markaa shay la garanayuu noqonaya wixii khaaska unbaabuu noqon laakiin wahuwa ninkani yarwi waa warinayaa cadadan min asunan oo sunan abi daauud iyo nasaa-i iyo sunantii kale ayuu tiro ka mida ayuu riwaayo u leeyahay dee kii u jeeday lama garanayo maanta waa majhuul iyagii muu khaas yeelinoo kutubtii oo dhanna muu neecaam yeeline waa kan mid magacaabay midkiina wax kaloo la mid oo magacaan la wadaagsadaa jirtoon laga soocin marka waa wax majhuula oo laysu ijaaseeyey ama ruux majhuula marka wax loo ijaaseeyo abatan kaajastu waxaan ijaaseeyey xataa kitaabkii haba khaas yeelo saxiix albukhaari haba yidhaaho limuxamed ibni khaalid idimashqiy ninka moxamed ibnu khaalid la yidhaaho reer dimashq ayaa wuxuu ijaaseeyey wa hunaaka jamaacatu meeshaasna waxaa jira jamaaco mushtarikuuna fii hada lismi magacan wadaagsanayoo dee jamaaco maxamed ibnu khaalid dimashqi mid kastaba la yidhaah baa jira haddii nin keliya un la yidhaah dhib ma laha waa ruux mucayanuu noqonaya laakiin dad kaloo magacan la wadaagsanaya jiraya waxay noqonaysaa ijaaza limajhuul bay taasi noqon kitaabkii haddaanu dee kitaab macruufa ahayn oo waxyaalo dee magacani uu kitaab wax ka badan ku dhacayeyna ijaaza bimajhuul bay noqonaysaa waa suuro alijaazatu lilmacduumi kana waa waxan aan jirinba waa ruuxaan weli iman oo macduum ah ijaaze wax loo ijaazeeyo fa ima an takuuna taasba laba suuray noqon kolley labada suuraba dee way ha isticmaaleen oo suura labada suuraba rag muxadisiina haba isticmaaleene waa waxyaalaha tasaahul aada u fara badan oo meesha dhacay un weeyo dee in wax taa lagu wariyo ama loolayban yimaadaan meesha may oole alijaazatu lilmacduum iyadaa laba suuro noqon fa ima an takuuna inay noqoto ijaazada lilmacduum tabacan limawjuudin ku isagu markaa jiray oo jooga in ruuxan dee ama waxaan aan jirinee wax loo ijaasaynayaa uu kaa uu ku xidhan yahay uu tabacu yuu la socdo ka ajasta lifulaani maxay noqon taasi waaba hebel baan u ijaaseeyey waa shaksi markaa waa shaksi jooga iyo waliman yuuladu lahu cidda u dhalan doontaa wa ima an takuuna inay noqoto ijaasadii limacduumin ku aan jirin istiqlaalan iyadoo wax uu tabac aan u ahayn ay gooni u tahay ijaasadan istiqlaal ka ajastu liman yuuladu lifulaan hebelkiina laguma cadfin cidda hebel u dhalan doonta inuu ijaaseeya tanna waa suuro suuradaa hore ee tabacan limawjuud abubakr ibn abi daauud imaamkii ibn abi daauud inankiisii abubakr oo xaafidka isna ahaa ayaaba isticmaalay oo dee yidhi ajastuka lakadiyo dee liman yuuladu laka walixabali lxabala cibaaro saasoo kaba cabire tan macduumkaana xataa khadib baa baneeyey malaa waxna kaba qoray oo dee isaguna baneeyey oo dee tan oo ku macduuma labada arrimoodba qayb badan oo suwartan ijaasada ka midi khaasatan ijaazadan macduumka iyo tan iyadu bal markay tabactay iyo istiqlaalta iyo suurooyin taasoo kale ah waa masaa'il ay culimmadu ay ku yar saleeyeenuun waqfigii oo made waqfiga masaa-ishiisii ayay barhkood halkan ku tadbiiqiyeen halkaasaa suurooyinkaas ayay iman jireen boobal ruux hadduu cid wax ku waqfiyo oo waxaan lagu waqfiyeyna uu wax macduuma yahay aan jirin waqfigaasi ma ansaxaya mise ma ansaxayo dee suurooyin ay baneeyeen maxaa kaba mid ahaa culimmadu haddii waqfigaasi uu aanay tabac yahay maxaan macduumka wax lagu waqfiyaya aanu istiqlaal ahayn maalan wuxuu yihi hebel baan ku waqfiyey isaga dabadiina wixii uu dhalo ehu dhasho ayaan kuba waqfiyey wixii markaa ma aha wax gooniya waa tabaco ciddan markaa joogta ayuu tabac u yahay waa suurooyin ay kolkol waqfiga banaynayeen baaba ahayd haddii wax macduum oon jirin uun cidda hebel u dhalan doontaan aqalkaa ku waqfiya uu ruuxu yidhaahna waa suuro kale ahayd labada suuraba xagga waqfiga culimmada fuqahadu way kuba baxsiyeen ama kaba hadleen tiibay halkan qolada xataa banaysay ama kaba hadashay halkan taasunbay ku saleeyeen oo waa masaa-ishaas waqfiga oo ay meeshan dee ijaazadii keeneen ee bal taasna waa suuro isagaa markaa sheekhu inoo sheegay suurooyin kalena waa ka tegey tafaariic badanna waa ka tegay sheekhu waana sida inoo roonayd oo dee waxyaalahaasi waa wax imakana inta badan la isticmaalo maaha dee walow imikadan dadkii asaaniid yar xiiseeya ijaazadan haydee ilaa waqtigeennan ay socoto oo bal imika dee waxyaalahan ama asaaniidan qoranee dee la qoray oo kale ama culimmadii hore barhkood ay lahaayeen ama kuwa ka dambeeyay ilaa mucaasiriintoodan mucaasiriintan waxyaalahaas haydee ijaasadu ay inta badan isu ijaaseeyaan oo dee dadkii bal markaasoo iyadna kutub aada u fara badan oo kala duwan oo barhkood fanni kastaba leh ay iska shamlisanayso laakiin tafaariicdaa badani kolley inaga wakhtigan iyadoo kitaabkan la joogo wuxunbay keeni lahayd ruuxii ay dihnigiisii shuqliso aanu xasiilo hagaagsanna kaba helin bal xukmuha ama nawcul awalu nooca hore ee minha anwaacda ijaasada kaba mida fasaxiixu qowlka saxiixa aladii qowlkaasoo caleyhi korkiisa aljumhuuru jumhuuri ay kuba sugan yihin wastaqara calayhi alcamalu markii dambena camalku uu ku sugnaaday jawaasu riwaayati waalcamali biha in wax lagu warinayo oo lagu camalfalo haddii axaadiista si aad ku wariso ay bannaan tahay weeye oo macnaa kan camalkii wuxuu ku sugnaaday markii dambe culimmada qaar diidanaa way jireen culimmada qaarkood dee waxa weeyaan lahaa may taas may way jireen si isaguba ishaari laakiin markii dambe camalku wuxuu ku sugnaaday ijaasadaas wax waa lagu warin karaa gees kalena waa lagu camalfalaya wixii aad ku warisay oo abdalaha waxaa buriyey jamaacaatun jamaacaat min alculamaai culimada kaba mida sida shucba oo kaleo haddii ijaasadu bannaantay rixlaba meeshay ka bixlay dee ninka saago gurigiisu iska fadhiilaayo culimmadii uma tageenoo wax lagama aqriseenoo lagama dhegaysteenoo tacabkii iyo mashaqadii dalabka cilmi lahaabaaba meesha dee uu kaba nasan lahaa ruuxu haddii ijaasadu wax suurtagala ama bannaan ay tahay oo kale